isagaba bal taasu odhanayaa laakiin arrinta kale u beydka saddexaad ku sheegayna ninkan mustambigii markastoo dikriga rasuulku soo galo dadkiina waa gaadhsiinayaa ha yidhaaho sala allahu calayhi wasalam oo dhawaaqa taraha ugu qaado haddii saxaabi lasoo hadal qaadana ha yidhaah radia allahu canha ma radia allahu canhuma taas haba yidhaha ma radia allahu canha kolba si ay tahay ha yidhaah isagoo kuba dhawaaqaya ama sheekii isagu markaa ay markay joogto ee uu leeyahay xadahanaa fulan sheekhiisa tarjamadiisii ha sheego oo ha dhameeyo isagoo weliba sheekhiina u ducaynaya taas bay adabtoodu ahayd wastaxsanuu waxay fiicnaysteen albad-a bilow biqaari'in biqira'ati qaari'in ku qaari'a qira'adii lagu bilaabo kaasoo kala aqriya suurad qur-aanka kaba mid ah wa bacdahu qur-aankaa la aqriyay dabadii waa bacda almatruwi wey qur-aankaa la aqriyay dabadii istansata ninkii musambigaa dadkiibuu u aamusiinayaa haddii loo baahan yahay uma basmala bisinkii ayuu aqriyu laba iman faalxamdu ay fa yaliihi waxaa raaci bisinka alxamdu fasalaatu haddana salligii rasuulkaa raaci uma aqbala waa u jeedsanaya wuxuu qaabilayaa ninkii muxadidkaayo yaquulu xaalu ku qowlayo man dakarta yaad sheegtay raxima wabtahala lah waanu u ducaynayaa man dakarta raximaka allah ama radia allahu canka aw amase maa dakarta markaa mantuna waa sheekhyadii waa istaan markaa maa dakartana waa axaadiistii wasallaa waanu ku sallii oo watarada rasuulku ku sallii watarada saxaabigiina radia allahu canhu buu odhan ama wax lamid ah raafican xaaliya isagoo dhawaaqisa sare u qaadaya wa sheikhu sheekhina tarjama waa tarjamaynayaayo lishuyuukhi ashuyuukha sheekadiisii yacnii xadathana fulan keliya kuma daynaya allahuma hadduu aada u mashhuur yahay oo dee waaba dhici karta in laba kaafsoome magaciisii buu raacin wadacaa lahuna waanu u ducayn oo bal dee tarjamadii waa ammaantiisii asaah samartan xadathanii sayid ulfuqahaai ayuub shucba oo kale xadathana sufyaanu amiiru lmu'miniina fi lxadiid wakiic oo kale xadathana bnu albaxr ibnu cabaas buu uga jeedaa ee barhkoodna masruuq oo kale hadalkiisu aad xadaa xadathatni sidiiqatu bintu sidiiq xabiibatu xabiibillahi almubara'atu marka caaisha ana u jeeday bal adigu sheekhi waanu u ducayn tarjamadiisina waa sheegayo bal taasuu isaguna ku wadi bal markaa axaadiistaa sheegayo wadikru macruufin bishay min laqab allah subxaana watacaala aman raxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf اlmursaliin sayidina wamolana muxamed nabiy lmiya wcala alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima calamtana wabalan calayna wadikru macruufin bishayin min laqab kagundarin awaasi naqsin aw nasab liumihi fajaaizun ma lam yakun yakrahu kabni culayatin fasun warwi fi اlimlaa can shuyuukin qadimi awlaahum wantaaqihi waafhimi ma fihi min faa'idatin walaa tazid can kuli shaykhin fawqa matni wاctamid caliya isnaadin qasira matni wاjtanib اlmushkila khawfa اlfatni واstxsن الإنshاد في الأواkhر بعد الحكايات مع النوادر وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيق يحصل وأخلص النية في طلبك وجد وابد بعوالي مصرك وما يهم ثم شد الرحل لغيره ولا تسهل حملا واعمل بما تسمع في الفضائل وشيخ بجله ولا تساقل عليه تضويلا بحيث يضجر ولا تكن يمنعك تكبر أو الحي عن ضالب واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب متى تستفيد عاليا ونازلا لا كثرة الشيوخ سيفا عاضلا ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا والكتاب تمم بسم الله الرحمن الرحيم adaabtii muxadiska ayaa adigu aan qeybaheedii dambe ku jirno wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wadikru macruufin kula yaqaano bishayin shay lagu yaqaano min laqabi naanays ah sheegidiisa la sheego oo naanaystiisii lagu sheego ka qundarin sida qundar oo kale aw wasfi naqsin aw biwasfi naqsin amase ku lagu yaqaano shay adigu dee si wasfi iyo sifo naqsi nuqsaaneed oo bal masalan sadee cawar oo kale alcawar iyo alcaraj iyo wax lamida alacraj alacwar alacmash iyo alacma iyo noocyada caynkaasa aw nasabin amase lagu yaqaano nasab ee macruuf ku noqday nasab liummi hooyadii loo nisbeeyey sheegidiisa haddaba wixii uu ku shuhuroobay ee ama naanaystii ah adigu naanaystiisii ahayd naanaystaasi adigu bal waxa weeye ama nasab hooyadii loo nisbeeyeyba ahayd iyada lagu sheegaa fa jaa-izun ku bannaan weeye oo kol haddii looga jeedo tacriif kol haddii looga jeedo tamyiis keyrkii laga sooco uun in wax kale looga jeedineen ceebayn iyo umuur kale iyo dan kale qarad kale aanu meesha soo gelin sheegidaasi waa shay bannaan oo deexan ma noqonayso kol haddii tacriifuun loogaba jeediyo tamyiis maa lam yakun haddaanu ahayn yakrahu ruuxan leh waxaan dee ama nas ama dee nasabkan hooyadii loo nisbeeyey amase loo nisbeeyey dee uu leeyahayba naanays kaleba oo wasfi naqsiya waxyaalahaasi mid yakrahu nacaya oo wasfigaas ama laqabkaa nacaya haddaanu noqon kabni culayatin sa imaamkii ismaaciil ibnu ibraahim oo kale ee ku shuruubay in loo nisbeeyo culayo oo layidhi hooyadii ama ayeydii eefasun haddii uu nacayuu diidayo ka ilaaliyo ka dhowro iska ilaali inaad ku sifayso kol haddii uu nacayo waxaa jirta ruwaadda kolley jamaacooyin badan oo alqaab iyo naanaysalehoo ku shuhroobay alqaabahaasi kuwa daahirkoodu aanu fiicnayn markan daahir ahaan la eego iyadoo dad fiic fiican naanays ay uba yihiinna way jireen kuwa dee laqab iska caadiyiina waa jiray waxaa kaloo ruwaadda ka oo dee dadka waxaa kaba mida imika qundar oo kale rag dhowray mala yidhaahaan magacaas ama laqabkaase laakiin ninba aada ugu shuhroobay oo aada u macruufa maxamed ibnu jacfar oo adugu ee qarnigii labaad raggiisii ahaa shucbana ruwaadiisii axaadiistiisa aada u dabdisay ahaa bal raggii ugu yaqaanay ahaa waayo sanado aada u badan ayuu laasimay oo shucba ayaa hooyadii qabay bal markaa taasoo kale qundarna hadiyo goor waa kan dee adugu waxay yidhaahaan khaasatan reer xijaaz oo kale ayaa isticmaali jiray oo ruuxan dee ama hadadka kiciya ama hadalka balbuuqa iyo qaylada badan la iyo waxyaalahaas ayay gundar yidhaahaanoo kollay malaa nin axaadiis kaba warinayay oo isaga malaa waxyaalo intuu ku yar qoonsaday oo hadalkii ku badiyaa wasfiga ku idlaaqay waa ku shuuroobe gundar iyo mudayan oo isaguna imaam macruufo ah oo kolley bal markaa mudayan iyo laweyn iyo adigu magacyo dhowra ama alqaab dhowra oo inoo tiriye laakiin waxaa inoo iman doonaba haddii aan la idhaaho alqaabta inoo iman doonaan baxdi gaar ay leeyihiin dee kutub kala duwana maanta oo qayba ay ka madbuuc yihiinna alqaabtaas culimadu way u dejiyeenoo way ku ururiyeen saxaaf ibnu xajar kitaabkiisa alqaabta uu kagaba hadlee roomba ee nisfatul albaabi labada mujalad baaho madbacaysan oo naanaysahan iyo waxaan uu kagaba hadlo kutubtan taraajimtana dee waxa weeyaan walow ninka markay sheegayaan hadduu laqab lahaana ay raaciyaan haddana qaybaha dambe kutubtana kol ay si ruuxii naanaysta uun yaqaanay in magaciisa garanayna uu helo ayay xagga dambe kol isugu ururiyaanba alqaabihii iyaguna jiray ee kitaabkanuun kolley dikri ninka laqabkaa leh uu kuba lahaana way kuba ururiyaanoo bal alqaabtu way badanta horta taasi way jirtaa waxaa kaloo bal dee naanaysta caadiga aan ahaynba wax dee ruuxa abuurkiisii kuba tacalluqsan oo isagiina haddana loo bixiyo oo lagu idlaaqo sida innagaba aan caadadaba isaga leenahay oo ama dherar iyo gaabni oo kale iyo iyaga agtooda dee xumre iyo sufra iyo fulan alaxmar khalid alaxmar markaa ha abu khalid alaxmar oo kale iyo dee masalan marwan alaswar oog iyo waxyaalahaas amase in saal dee caraj oo kale oo laangadhanimo sida imaamkii macruufka cabduraxmaan ibnu hormuse ku shuhurabay alcaraj oo kale in waxa weeyaan xumayd adawiil oo kale iyo cimraan alqasiir iyo raggii iyaguna taasi ay u baxeen acmash oo kaleo isna imaam macruufa oo dee isagana taas aada ugu shuhroobay sulaymaankaas acmash oo kale imaamkiisna macruufka haaruun ibnu muusa alacwar adugu bal waxyaalo sidaasna way jiraan oo xagga marka la eego umuuro naqsiba ah ama abimacmar ilmuqcad oo curyaanka ah oo bal markaas amuuro xaggaa dee abuurkoodan kuba tacalluqsan ama naqsi khilqaba ah oo iyadiina haddana uba baxay oo laguba sheegaa taasna way jireenba oo bal kuwaasna way baawdeen waxaa kaloo ruwaadii kaba mid ah kuwa hooyadood loo nisbeeyey asxaabtii bay kaga mid yihiin ibnu ummi maktuum oo kale iyo ibnu buxayno oo kale iyo dee kuwaasi asxaabtii rasuulka bay kaga mid ahayn iyo rag kale waxaa kaloo intii kaba dambeysay kaga mid ah taabiciintii mansuur ibnu safiye oo kale ka mid buu ahaa haddana marka iyaga lasoo dhaafo ismaaciil ibnu culaye oo kale oo asxaabtana weliba rag tacadudayba weeyaan oo kuwaan magacaabay ay kaga mid yihiinaan weliba intaaba ahayn dad saasoo ama hooyadood ama ayeydood adigu xun kuba shuuroobayna way jireen haddaba umuurihii oo dhan buu kagaba hadlayaa bal ninkii muxadiska ahaa markuu xadiidka soo naqlinayo sanadkiina raggaasi ay kuba jiraan dad caynkaasa uu wax ka warinayo in bal markaa wuxuu ka yeelayo welibana iyagu laba xaalay noqonayaanoo dad dee wasfigan uun inta lagu bartay ay ku shuuroobeen magacoodii kale iyo wixii kaleba la yskaba iloobo haddaan kan la raacin ama aan laba sheegin dhici karta inaan laba ay dhici karto inaan laba garan oo dadkii hore aanay u fahmin iyo kuwa dee wasfigan haba lahaadeen ama laqabkan haba lahaadeen magacooda marka la sheego ama kuyadooda kalena aada laysagaba garanayaa way jiraanoo macnaa kuwa tacriifaan loogu baahan yahay laqabkooda in lagu sheego iyo kuwa dee baahi sidaasi aanay jirin bal umuurahaasaa jiro dee asaaniidii iyo riwaayaadkiina dhacaya ninkii muxadiska ayaa xadiiska warinayay muxuu jaanibkaa muxuu kaba yeelayaa tiibaa iyadoo alqaabta ay noo dambayso oo khaasatan xagga bal ruuxa naanays caynkaasa in loo bixiyo iyo taa xukunkeedna uu inoogu iman doono dadkii adigu alqaabtaa lahaa qaybo ka midana amsila ay noo iman doonto halkaa waayo waa wax laqabkun khaas kuba ah oo xagga magacyada marka gaadhno ayuu halkan inoogu sheegaya wuxuu leeyahay ruuxii haddii shay naanaystaa kaba mida ama waxyaalaha nuqsaan abuur iyo khalqa ay kuba tilmaamaya dee isagii waxa weeyaan laguba yaqaan ama hooyadii in loo nisbeeyo lagu yaqaano arrintiina aan looga jeedin tacyiir iyo ceebayn ee waxaa looga jeedaa ay tahay tacriif iyo tamiis dadkii kale lagaga soocayo dee waaba wixii lagu garanayay intaa ujeeddadu ay tahay sheegidda lagu sheegayo wixii lagu yaqaano ku shuhroobay way bannaan tahay oo taasi horta jaa-is weeye hadda markaa ma aha in loo bixiyo marka hore waxaa lagu idlaaqaa taasi waa baab kale ee waa marka dambe wixii lagu yaqaanee lagu noqday mid uu macruuf kuba in lagu sheegaa suruu marka kaba soo reebayaayo ruuxan laqabkan ku shuhuroobay amase waxa weeyaan dee wasfigan adigu iyo nasabkan iyo waxaan kuba shuhuroobay hadduu waxaan nacayuu diidayoonu ogolayn markaa in laga ilaaliyo weeye oo bal sidii kale loo tacriifin lahaa ruuxan loogu loo garan lahaa uun bal ruuxuu laba yimaadiyo wax kaloo lagu tacriifiyo lagu tamyiiziye oo dad kale lagaga soocay laakiin aanu wixii ku sheegin bal taas baa mudan oo ragga taanici jiray waxaa kaga mid a la yidhaha ismaaciil ibnu ibraahim imaamkan ibnu culaye ku shuhroobay waxay soo naqliyeen maalin inuu yidhi yaxya ibnu maciin isagoo axmedna uula joogo xadahanaa ismaaciil ibnu culaya oo imaam axmed uu diidu ku yidhi ha odhanin waxaa tidhaahaa ismaaciil ibnu ibraahim waayo waxay isoo gaadhay buu yihi fainahu balaganii anahu kaana yakrahu an yunsaba ilaa ummi inuu naci jiray hooyadii in loo nisbeeye ha ku odhan isaguna uu yihi qad qabilnaa minka ya mucallima alkhayr waan kaa aqbalay oo kale bal imaam shaafici oo kale markuu isaga wax ka soo noqonayo ayaa wuxuu odhan jiray si isaga yarduwo dee bal tacriifkina ugu xasilo dee akhbaranaa ma xadasanaa ismaaciil ibnu ibraahim aladi yuqaalu lahu bnu culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim kan waa sidee dadka qaar baa u dhici karta aanay garanba ee la yidhaahay dadku yidhaahaan aladii yuqaal lahu bnu culaya ayaa nooba warramay oo waa isagoo dee isagii inuu toos ugu magacaabana diidayay bal tacriifkii iyo tamiiskii loo baahnaana laba imanayay oo kale bal hadda adigu ruux hadduu diidayo iyada yaan lagu odrhanin oon lagu sheegina wixii kale lagu tacriifinayaa lagu tacriifiyo haddii aanu diidayno dee markii lagu bartay ee lagu yaqaanay uu taas waxa weeyaan ee uu noqday wax macruufka isaga caadiya isaga noqotay iyada markaa dee dhib ma laha rasuulka ilaahay wa salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiiskii sahwiga waa ki yidhaha kamaa yaquulu dulyadayn oo ninka dee laqabkiisa taa ahaa gacmo dhaadheer buu la u gacmo dhaadheeraayo dulyadayn baa la odhanayay markuu hadalkii yidhi sidaa dulyadayn la yidhi leeyahay waana joogaayo isagaa hadlayo maanta tacriifkiisiba waa iska sahlanaayo dee magaciisii kale waa lagu sheegi kari lahaa isagiibaba hadlayo oo rasuulka ilaahay su-aasha weydiiyey marka masidaa dulyadayn leeyahay ma runbaayoo kale dee iyaguna haabay yidhaahan haddaba bal wixii aanu diidahayn dhib ma laha wixii laakiin ruuxu diidaya in lagaba dhowro kolkol baa waxaa dhici karta ninkani iyadoo waxani aanu ahayn ba laqab xun aanu ahayn oo laqab ay kuwa sugantay ammaan iyo taskiya ay tahay warac ahaan iyo diin ahaan uu diidaa oo dee culimmadii qaar baa saas warac ahaan iyo diin ahaan laqabyada qaarkood u diidi jiray marka waxaa ka mid ah imaam nawowi oo kale dee laqabkiisan macruufkii nisbadan ha ku shuuroobee waxaa kaloo isna aada macruuf uguba ahaa muxyidiin oo in badan baa dee kutubtaasna waxa weeye hore ama taas aan ku arkayna iyagoo sheekha wax kaleba aan kuba sifaynayna sheekh muxyidiin oo kale taas leh oo kutubta dahabiya keyrkiiba way kusoo noqnoqotaa taasi hadday u baahanta iyagoon wax kalaba raacin ama nisbadiisa raaciya waxaana la yidhaha uu diidi jiray oo waxaa isaga laga soo naqliyay inuu yihi laa ajcalu fii xillin man laqabanii bimuxiidiin ninka muxiidiin yidhaaha anugu inba ma saamaxin oo taas ma fasaxayo kale isagu marka wuxuu dihi jiray nooc taskiya ku sugan waaba ninkii diinta nooleeyey isaguna taasuu nacayay wala hataa anigu ma ogolin raalli kama ahi inama saamaxayo ruuxa muxiidiin ugu yidhaha marka taas oo kale isagii wuxuu diidayey waa noocan taskiyada iyo ammaantaee laftigani uu kulansanayo iyo isaga waracnimadiisii iyo xalaamiiradkiisii taas oo kale ee kolkolna nin dhici karta diin aan calaaqa ku lahayn baa muxiidiin loo bixiyaa oo kaleo aan isma lahayn magacan iyo isaga bal dee waxaaba la odhan lahaa dee waaba arrinay isagii laakiin taasuu diidaya oo kale marka taas oo kale iyada nafteeda dee ka dhowrid layska dhowraa meesha way imanaysaa bal umuurahaasuu sheekhu halkan inoogu sheego wuxuu yihi wadikru macruufin ku isagu la yaqaano bishayin shay lagu yaqaano min laqabi naanaysa sheegidiisa la sheego ka qundarin waa sida qundar oo kale oo sana u tegi doono haddii la yidhaha alqaabna rag culimo oo aada u fiicfiican bay laqabyo aan toosnayni ay laasimeen si adal oo kale ninkaa laqabkiisu yahay oo kaleo anbad uu beri anbaday un ama uu meel kuba anbaday un loogu bixiyey daahirkiina la moodayo nin halowsan ee xagga diintiisa kuba fiicna iyo imaamkan isna macruufka caarim oo kale ku shuhroobo oo kaloo caarimna had iyo golo waa ruuxa shariirka ee sharka badan ee isaguna caraamo nin ka dheer buu ahaa iyo fasaadkaa nin kaba dheer buu ahaa waa wax laazimay oo kale waana laqab dee lagu garanayo maanta kutubtay ugu sugan oo bal tacriifkoodii ama tamyiiskoodii qayb kaba ah oo kolkol baaba laqabku saa noqonaya asalkiisu si ugu macnuhu kuba baxayo waxa laga fahmaya ay kala duwanyihin bal umuurahaas oo dhan ba abyaadu way inoo shamlinaysaa ka qudarin aw wasfi naqsin ama se ku shuhur lagu yaqaano biwasfi naqsin ama wadikru macruufin bishayin shay adigu markaa lagu yaqaano sheegidiisa la sheegay shaygaasoo min laqabin ah aw wasfi naqsin aw min wasfi naqsin ama wasfi nuqsaaneedba aw nasabin aw min nasabin ama se ah nasab liummi hooyadii loo nisbeeyey sheegidda waxyaalaha lagu sheegayaa fa jaa-izun ku banaan weeye isaga ku banaan weeye kol in maa lam yakun haddaanu ahayn waxa weeye dee waa ninkan laqabkan leh ama nisbadan lihi yakrahuhu ku nacaya oo waxaa diidan oon ogolayn hadduu aanu ahayn kabni culayatin dee kollay wasanka weeye taasee kabni culayata markan kale waa dee malayansarife saa ismaaciil ibnu ibraahim oo kaloo nici jiray in la yidhaaho ibnu culaya la yidhaah fasud markaa ka ka ilaali kollay ragna kutubta way noogu sugan tahay alqaabta iyo laqabyo ay lahaayeen dee kutubtina ay ugu sugan tahay haddana ay odhan jireen waa ka cadhoon jireen oo kaloo diidi jireen bal taawe warwi fi limlaa can shuyuukin qadimii awlahum wantaqihi waafimi imlihii baa inoo socday dee tan nafteedu inay iblihii riwaaye iyo sanaduu sheegayaa ku jiro waa wixii uu laba imanaya iyo umuuruhu iskaba ilaalinaya iyo wixii aan dee u jaa-is u banaanaa inuu laba yimaado marka uu sanadkii soo naqlinayo ama dadkaa wax ka warinayo wuxuu uhi warwi waa ninkan muxadiskee dee aqoonta iyo macrifadaa leh dee waa taa aan soo sheegnay shalay ina beriye qaarkood inay dee ama berigii horena aada bay u badnayd sanadihii hore oo dhan dhowrkii qarnihii hore markii dambe ilaa qarnigii lixaad la soo gaadhay dabadeedna wixii way joogsadeen walow qarnigaa sideedaad iyo qarnigii sagaalaad qaybo kaba mid ah dee ciraaqi iyo asxaabtiisii ama dee xaafid ibnu xajar iyo inankiisii wariyudiin iyo xaafid ibnu xajar isna asxaabtiisii saa sakhawi oo kale iyo suyuudi oo isagu kolley xaafid ibnu xajar majliskiisaa la geeya laakiin waqtigaa waxma kala garanayo saddex jir buu ahaa oo markaa dee kutubtiisu aada uga faa'iidaystay uu aadku isaguba idhaa mooyaane laakiin ijaasa dee waxawey khaasuu xataa ka leeyahay ma jirteen bal markaa qolooyinkaas ayaa adigu dee mar waxoogaa nooleeye markii dambe way iskaba joogsatay bal hadday dhacdo weeye iyo waa dee si adigu habboonayd iyo waxyaalihii la yeeli jiray ee maka cid saas samaynaysa ma jirteen haddaba wuxuu leeyahay warwi wari fi libla waa si halkii aan shalay soo marnoo kale oo hamsadana waa la tashiilinayaa oo hamsatu wasriba isuba rogi waana maqsuur oo waa la qasrin wasanka daraaddeeda markan kale waa fil iblaa'i yeedhinta aada xadiiskii yeedhinayso taasu waxaad ka warisaa can shuyuukhin sheekhyo taa kaba wari oo ujeeddadu kol haddii majlisku majlis ibla yahay waana majlis toddobaadkii maalin ka mida si aan soo sheegnay la isugu imanayo waa majlis aan ahayn dersigii dee ruuxu kutubta ee mustamirka ahayd ee hore isaga dhammaanaysa ee la waday ee taasna aan ahayn ama sheekhii lagu dul aqriyo ama isagoo haba aqriye waa dersi gaara barhkoodna si aan soo sheegnay kutubbabay ku qaydnaayeen ay dee iyagu takhriijkooda iyo axaadiistoodan ka hadalkeen ay ilmihii kaba dhigeen sidaa xaafidaan kaba soo naqlinay ama mukhtasarka ibnu xaajiba usuulka haba noqoto ka waa dhameeyaan filayaan iyo adkaarka oo kale dee rag kala duwan oo arbiciinka nawaawi imlahoodii uu ahaa ama takhriijkooda uu ahaana way jireen dee kutub kalena barhkood sida mustadraka xaakim iyo ciraaqi oo kale oo bal markaa isaguna aan dhammayn bal way jireen haddaba marka taas oo kale aada warinaysa axaadiista ama wax caam oo kale sida tarkiib iyo axaadiis kaleo fiqiyaad iyo umuura aada warinaysa waxyaalihi ay culimmadu dooran jireen sheekh keliya uun majliskii ha ka dhigin inaad sheekh keliya uun kolba aad ku celiso ood isaga wax ka wariso sheekhyadaadii ka mid ahaa ee sheekhyo kala duwan si ay faa'iidadu usii badnaato oo dee fawaa-idii dadkii ay ka faa'iidaysanayeen majliska jooga ay u badnaato sheekhyo kala duwan horta ha noqoto oo kaga wari iblaha iyo yeedhinta taas iyada markay noqoto dersi caadiya waxaaba dhici karta kitaab sheekhii lagu dul aqriayo ama uu aqriayo oo kitaabkana sheekh keliya dee kolley sanad buu leeya waaba sheekh buu kaba wariyay oo dee hadhow duruq kale haba lahaadeen laakiin sheekhaas ayaaba dariiqiisii laga warinaya kitaabkii oo dhanba isagu sheekh keliyu kaba wadiranaya taasi way dhacaysaa laakiin markay iblaa tahay waa axaadiis inta badan mukhtaaro oo lasoo doortay oo lasoo xushay ah sheekhyo kala duwan ka wari jamaaco kulmi ee mid keliya ha ka dhigin oo bal dee sida uu uga warinayana way noo soo socotaa warwi fil imlaa'i can shuyuukhin horta qadim ay waqadim beh iskaba qadaro tacaadifkiina waqadim horraysiina sheekhyada awlaahumka u mudan wasanka markaan aqrayna awlaahumu baan odhanaynaa awlaahum oo iyaga markaa sheekhyada aad ka warinaysana haddana ka marka la eego xagga sanad ahaan ugu caalisan oo inta badan riwaayo marka la joogana sanadka caaligii dee waa shay weyn oo ay u qastaan buu ahaa marka la eego ama macrifadii kale iyo da-diis iyo waxyaalaha ka u mudan sheekhyada adigu aad ka wada warinayso ead ku kulminayso ama majliskan aad wax kaga warinayso ama majaalista iblaha sheekh kaliya ha ka dhigin sheekhya kaba dhig haddana iyaga say u kala mudan yihin u kala horraysiin oo waqadim horraysiiyo awlaahumu ka isaga u mudan sheekhyadaas aada majliska imlaha wax kaga warinayso wantaqih waa marwigii weeye wantaqih dooro oo xulo waxa adigu aada warinaysana waa almarwiya weeye waxaa sheekhyada aad ka warinayso soo xulo marka la eego xagga axaadiista inay inta badan majaalis alimla majlis caama oo toddobaadkii kollay isugu yimaaduu iyaga ahaan jiray majliska caamkaana dadkii ahlu cilmiga ahaayee iyagu aqoonta lahaayee sheekha dee la mustawo ahaa waxaan uu dhigayo ee axaadiisana si fiican u dabdisanaye u qoranaye dad kale oo iska caamo oo badanba way xaadiri jireen saa daraaddeed si ay faa'iidadu iyadna u taam noqoto axaadiistaas inta badan majlisuliblaana ee wuxuu kaga duwanaa kan isticdaadka loo diyaar garoobayo ayaa aada u sarreeya oo dee sheekhu xifdigiisu axaadiistan ka yeedhinaya xadiiskii oo keliyana maarta sanadkii oo dheer oo bal dee ragga qarnigaa sagaalaad joogay sanadkoodu waa dheeriyay ilaa rasuulka markay gaadhsiinayaan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh eh ama haddii ay xataa aanay rasuulka gaadhsiina waa inay sheekyadoodii intay ka qaadaan ilaa kutubtii ususha ahayd ay ku xidhaanba horta bal markaas iyo kutubta ama ajzaada ah ama macaajibta ama masaanida ama mashikaadka uu kitaab ku sugan yahay sanad ahaan ku gaadhaan oo waa sanad dheer buu noqonaya gees kalena xadiidka fawaa'idiisii iyo hadduu cillo lahaa iyo umuura duruqdiisi iyo shawaahiddiisii baa laga hadlaya waa isagu diyaargarow aada u sarciyaa jira majaalis alimraana dadkan dalabadii may ahaynun inay iska xaadirayeen iyagana waa la qoranayay oo qorashana way jirtaa iyo kitaabo oo waa adigu darsi aada u heer sarreeyey buu ahay iyo habkii loo soo diyaarin jiray habka loo loogu talageli jirayo taas oo kale bal marka haddaba axaadiisa dee si dadku ay uga wada faa'iidaystaan wixii marwiga ahaayeed soo warinaysaed sheekyadaa ka warinaysayna dooro oo soo xulo oo dee bal markaa kuwa la dooranayo waa kuwa inoo sheegi doono haddii a la idhaayo weliba waa afhim fahamsiina waa dadkii xaadiriinta ahaa maa fiihi xadiidkaa waxa kuba sugan ee min faa'idatin faa'iidaa duruqdiisii iyo shawaahidiisii way sheegayeen haddii lafsi qariib uu kusoo arooray macnihiisiibaaba la sheegayey wax u baahan dabdin ama ishkaalle way dabdinayeen oo kale hadduu faa'iido kale leeyo bal xadiidkan sanadkiisa u aada u caalisan yahay ama sanad la simanba aan waqtigaa loo helahayn oo kale ama samaaciisii sheekhani uu maqlay uu aada u horeeyey oo kale iyo umuuro fawaa'id kaleana way sheegayeen haddii wax cilo ah iyo waxyaalahaasi ay jiraan way sheegayeen bal haddaba wixii ku sugan ee fiigiisa kuba sugan ee faa'iidaana fahamsii dadkii oo caddee weeye fahamsiidu u caddee oo markaa bayaamiba walaa taziidha ziyaadinin can kulli sheekhin sheekh kastaba kol haddaad majmuuco sheekhiyaa ka warinayso in sheekh kastaba ha ka ziyaadin xaggii waxaad kaba warinaysay fowqa matni matni wax ka sarreeya oo sheekhyadaa dee jamaacada ah ina rag xufaaday ahayn raggan dee waxa uun warinayay majaalis alimlaad qabanayay sheekyo aada u badanna way lahayn haddaba sheekhada aad majliska wax kaga warinayso ee jamaacada ah midba xadiisuun dee xadiiskii baa iska dheeraanayo marka sanadkiisii la dhameeyo ee duruqdiisii iyo shawaahidiisii la sheegay laga hadle darajadiisiiye hadduu lafdi qariiba lahaa lagaba hadle faa-ido kale hadduu lahaa la caddeeyo bal faa'iidadaas yaanay usii badnaaninba xagga macnaha iyo sharxinta yaanay uba badnaaninbe waa umuuraha kale fawaaidii kale xadiisiga ahayd dee kolley waa dheeraanaya waqti buu qaadanayaaba haddaba in sheekh kastaba xadiisun ku gaabso oo sheekhyadaa aad jamcisay midba xadiisun kaba wari can kulli sheikhin fawqa matin wactamid ictimaadsadna oo waxaad ictimaadsataa oo waxaad u qastaysa dee markaasa majliskii imlaan aad ictimaadsan calihi isnaadin isnaadkiisu mid uu sarreeyo oo qasira matni matnigiisna uu gaabanya had iyo bar axaadiista nafci badan dadku ay kaba helayaan waxyaalahan tarkiibka ama tarhiibku kol haddii majlisku majlis caama yahay oo dalabadii cilmigee dad kaleba ay joogaan ee shay mudan buu ahaa iyaga agtooda axaadiista intaanay iyadoon dhaadheereyn laakiin fiqhiyaadka ah de axkaamo kala duwan dadkii iyo dee faa'iido kala duwan janibka ay uguba sugantayna oo waxyaale ay horreysiin jireen haddaba wuxuu leeyahay xadiis sanadkiisna caali yahay matnigiisuna uu gaaban yaho matni aada u dheer aanu ahayn oo dee si bal dalabada mooye dadka kalena ay uga faa'iidaystaan taas ictimaadkaagu haba noqdo markaa axaadiista aada yeedhinaysa marwigaay makaalkan wajtanib iska ilaali oo majliska caynkaasa majlis cilmi oo dee khaasa ma aha ee waxaad iska ilaalisaa almushkilata mushkilka waxa ishkaal lehe ujeedadu dadka ay maqlaya dee barhkood fahamkooda oon gaadhaynoonay hagaag u wada fahmayn daraaddeed wixii looga jeeday waxaan ahayn qalbigooda uu ku dhici karo ama ay u suuraysan karaan taas ama markay fahmi waayaan ay dee dhici kartay inay inkiraan way beeniyaanba waxyaalaha caynkaasee ishkaal kale iskaba ilaaliyo muxuu cali bnu abi daalib yidhi ha asalkii uu bukhaari kaba soo naqliyey xadisu nnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuulu dadka waxa ugu warantaan waxay garanayaan oo waxaan caqligoodu gaadhahayn oon fahamkoodu gaadhahayn haddaad u sheegto laba xaalo mid baa iman oo inuu si u ahaa si aan ahaynba uu qaato iyo inuu yidhaha waxaani suurtagalba ma aha oo wixiiba uu beeniyo inkiro markaasaa tuxibuuna an yukadaba allahu warasuulu oo weliba lafdiga abi nucaym oo kale intaasi waa inta bukhaariye xadisu nnaasa bima yacrifuuna wadacuu maa yunkiruuna waxay inkirayaan ay qoonsanayaan oo kale iska daa waa majliska caamka majlis cilmihi hadduu yahay wixii waa la sharxayaa dad dalabo cilmi unbaaba jooga wixiina waa tanoo waa la fahmaya iyaga dee taa loogama baqanayo waa ciddii waxaa kaloo saxiixa muslim kuba sugan oo isaguna kalaam uu leeyahay kaasi hadduu cali ahaa uu ibnu mascuud ah muqadimaduu kuba sugan yahay ma anta bimuxadisin qawma xadiisa laa tabluqhu cuquuluhum ilaa kaanta lahum fitna adigu ma tihid nin ugu waramayo qoom xadiis aan caqligooda iyo fahamkoodu gaadhayn ilaa ay taasi dhacdo dee fidnaa meeshay imanayso dadka qaarkood baaba dee adigu ay ugaba iman fidno ama fahamkaa xun ee si aan muraadkii ahayn ay uba qaateen ama diidmo iyo inkaar oo kale bal markaa waxa weeye an aan kaba soo naqlin oo kale adugaba baqano markaa waxay kaba dhigaan waxyaalihii asxaabta dhex maree mushaajaraadka ahaayoo kale waxa weeye majaalista caynkaasa wax lagu soo qaado maaha waayo dadkii caamad ahaa marka waxaas waxaa dhici karta halkii dee arrintii ay ahayd si ay aamadeennii hore ay odhanayeen waa dhigiyo ilaahay gacmaheennii ka nadiifiye markaa inaan carabkeennii ku wasakayno ma aha inay dee taa kaba kaxeeyaan oo kana adeesan ahayo kana asaanee barhkood cadaawo iyo waxyaale iyo umuuro kale ay halkaa kaba bilaabantaa taasi way dhacaysaa akhbaartaasna qaybo kamidi dee maba sugna oo kutubta akhbaarta kuba sugan waxyaalihii kuba sugnaana de balkaas waa waxa dee iyada markaas kolley suxbadoodii iyo umuurahoodii kaliya waa jiraan oo nina cadaaladiisii ti kagama baxayso balkaas oo kale way soo dhigaya waxaa kaloo ay umuurahay halkan odhanayana layskaba ilaaliya majaalista kamida rukhasti macnaa sida matala ninka laa ilaha illa lahu yidhaha jannadu galaya iyadoo dee la bayaaminayn iyo umuurihi waxay keenaysa oo kale axaadiista caynkaas oo kale bal dee dee mar dhici karta ruux inuu si kale u tasawuro oo kale majaalista caamka ee caamada ay joogto waxyaalaha kale yidhaaheen waa lagaba dhowraya waxaa kamida dee waa umuurihii dee axaadiistii sifaatka oo kale ay dhici karto dadka aan dalabada cilmiga ahayn dee sideedii uga tasawuraya barhkood halkan tashbiih iyo waxyaale ay uguba dhici karaan umuurahaas oo kale majaalista caynkaasa ee ishkaal ka iman dhici karta su-ul fahmi uu dadka qaarkood ugaba imanayo in dee lagaba daayo taas bay odhanayeen oo wajtanibi lmushkila ka sifaati warukhasan maca mushaajaraati suyuda alfiyadiisa oo kale isagoo halkan wاjtanib اmushkila kaصifaati warukasa maca lmushaajaraati bal umuurahaasna iska ilaaliyo ujeedadu waxay dadku ku intifaacayaan ka faa'iidaysanayaan oo faa'iido dhow ay ugu sugan tahay majliskaas lagu soo qaado warwi wari fi limlaai yeedhintaas iyada aada wax yeedhinayso amlaa imlaaan waayahay can shuyuukin sheekhyo yaa kaba wari taas oo shaqee jamaaca mid kale ha kaba warina qadimna halkan caabid baan qadaraynaa oo maha can shuyuukin kuwaasoo qadim ay waqadim horreysiina awlaahum ka ugu mudan sheekhyadaas horta marka hore xagga sanad caali ahaan ama macrifo iyo dabdi iyo umuura isqaan aduu ka ugu mudan ku horreysi wantaqih xulana wixii marwiga ahaa aada warinaysay taas xulo wa afhim fahamsii oo caddeena ma fiihi waxa fiigiisa ku sugane min faa'idatin faa'iida xagga wasanka qadimi iyo afhimi awlaahumu waa inahaas marka wasan ahaan aan qarayno si xarakado dee xarakadoodu wa walaa tazid haka ziyaadin can kulli shaykhin sheekh kastaba fowqa matin oo dee iyaga riwaayadooda waasic ahayd boqolaal sheekh bay lahaayeen markaa dee hadday ayaamo dhan ku jiraan waxaa dhici karta inay kolba sheekh cusub laba yimaadaan waatan dee makana xataa qaybaha kaba madbuuca welibana rag dee waanay badnaayeen ragga baabkaa leh kutubaa jirta sida arbaciinadan kaliimaka arbiciinkeedan waan kaba aragnay arbaciinada qaybaheeda ayaa aada u badan xataa naweyba muqadimada waa ka ku ishaara inay aqraad kala duwan dadkii arbaciinada dejiyay lahaayeen noocyada waxaa kamid ah alarbacuun albudaniya waa afartan xadiis afartan beladaha macnaa bal ninkeed waa rixladoodii waasacayd iyo riwaayadoodii waasac ahayd ayaa wuxuu dejinayaa kitaab afartan xadiisa afartankaa xadiis isagu sanadkiisu taxayaa ma dee halka uu joogo sheekhiisii buu ka bilaabaya marka afartan sheekh ayuu ka kala warinaya afartankii xadiis welibana afartankaa xadiis waa afartanka sheekh afartan beled bay kala ahaayeen midba beled bu wax kaga maqlay eeg midba magaalo ayuu wax kaga maqlay waaba dee ibnu casaakir kiisoo kale waa madbuuc waa kitaab arbacuuna xadiisan can arbaciina sheikhan min arbaciina beladan can arbaciina saxaabiya male waa afartan xadiis horta shaqadiisu waa afartan beledadii kala joogayna weliba lugtiisa ku marayna afartan beled buu ka kala wariyey weliba afartanka xadiis asxaabta warinaysaana waa midba saxaabi gooniya maaha laba xadiis oo isku saxaabi ma jiraan ibnu casaadkiisoo kale waa dee iska madbuuc ba kuwa kalena way lahaana xaafid iyo kayrkiiba way wada lahaayeen marka tan baa keenaysa iyaga u saamaxaysay inay sheekyo badan midba xadiisan ka soo qaataan waayo sheekyadoodii ayaa badnayd riwaayadoodiiyo rixladooda waasac ahaydo kol waataa afartan beled markood boqol beled dee magaalo weyn iyo magaalo yar iyo tuulaba hay isugu jirte ayaa dhici karta inay dee sheegi karayeen waxay ku kala maqleen oo intaas boqol beled dad kala jooga ay wax ka wada warin karayeen oo ay weliba la kulmeen oo iyagu u tegeen oy mareenba haddaba can kulli sheikhin fawqa matn matn wax kaba badan wax kamid waxaad ictimaadsataa axaadiis sida uu xulanayay cali isnaadi sanadkiisu caali yahay oo qasira marka matigiisuna gaaban yahay wejsanilkana dheerow almushkila waxaa ishkaal kale ee dadka ishkaal kuga keenaya dee xaadiriinta khawfalfatni fidnadka cabsiga daraadeed ugaba baqanaysa balin halka raqamka ahaamishka koobaad waxaan filaya missudana idintaala bilugati khurasan wacaal muslim markuu tirinaya laqabyada ayuu missudana matiga sarena waa ku sugan yahay sadarka sharaxa sadarka koobaad buu ku sugan yahay labadaba waxaan filayaa inay idiin taalo muskudana muskudana laakiin sawaabku labadaba muskudana weeye waa shin ee mahasin macnuhu sheegayana waa macnahaas wastuxsina alinshaadu fi lawaakhiri wastuxsina waxa la fiicnaysto culimadu ay fiicnaysteen waana waxay la iman jireen alinshaadu inshaad la inshaado shicir dee raqiiq oo dadka cajzigii fadhigii dheeraa iyo umuurtan dee aad marka la eego axaadiistan iyo ay wixii ay dhegaysanayeen bal malalka iyo cajziga ugaba imanaya waxyaala naftii furfura iyagii cajzigii kaba biiya oo shiciradii iyo waxyaalaha caynkaasa in lagula inshaado fil awaakhiri majaalistan imlaha dhamaadadoodi iyo marka ay dhammaadaanba bacda alxikaayaati sheekooyin iyaguna ladiifahoo dadkii had iyo goor sheekadii oo kale iyo gabaygii iyo umuuraha caynkaasa qisada naadirka iyo naftii baa jeceloo u iilanaysa oo fiicnaysanaysa oo cajzigii iyo malalkiiyo wixii bay kaba kaxaynaysaa haddaba si bal malalkii iyo waxyaalahaasi meeshii ugaba baxo waa had ay la iman jireen waayo dee iyagana xifdigooda horta waa aqoontooda sarraysay maaha ina waxaan aqoontii aada u sarraysa unbaa kuu saamaxayso iyagoo axaadiista xifdiga intaa legay korka ka yeedhinayaan laha majaalista dhane aada u badnayd ee barhkood kunka iyo ama dee dhaaftayba korka ka wada yeedhinayo haddii la ururiyo mujaladaad badan wixi ay korka ka yeedhiyeen noqonaya xaafid ibn xajar ba majaalistii uu yeedhiya kun xadiis kun majlis way ka badnayd waa kun majlis oo ku fadhi oo dee intaas korna uu kaba yeedhinayay taasi ayaa jirta ayay haddana ashcaartii carbeed oo kale qisooyinkii naadirkaha dariifka ahaa iyo waxyaalahaas adabka dee khaasatan ragga adabku way aada u yaqaaneenna iyaguna qeyb weyn bay kaba lahaayeen oo waxaas way yaqaaneenba barkoodna iyagaaba dee shicir badan lahaa oo majliskaas wax munaasiba ama wax kalo iyagu tiriyeen baa jirta xafid alciraaqi ba inta badan ibnu casaakir iyo dee shicir iyaga lafdigood nabnigooda ayaabay kuba khatimi jireen haddaba umuurahaas awa aqoontaa badan ee waasice kala duwan fadli kuma koobnayn baa u saamaxaysa inay umuurahana laba yimaadaan markaasaa wuxuu leeyahay waxa mudan oo fiican in markaa majliska si waa adigu waa isaalatan lilmalal fadhigu markuu dheeraadaba dadkii dee malal iyo cazi baa ku iman waxyaalahana way furfurayaan oo cazigii bay ka kaxaynayaan oo nashaad bay gelinayaan haddaba in shicir yaroo raqiiqa nafti ay jeceshahay la inshaado meeshii lagaba tiriyo iyo xikaayaad iyo sheekooyin ama qisooyin iyaguna dariifa maha qiso kastaba waa qiso durfo ah mustaxsana dad nafti ay markaa jeclaysanayso oo dee lagu qoslayo ama laguba farxayo oo naftii nashaad gelinaysa maca nawaadiri nawaadir ma nawaadir waa jamcu naadiratin oo naadirana waxaa la yidhahda waa durfada ama waa xadiidka isna mustaxsanka un waa waxaa naftu jeclaysanayso inta badan ama qiso naadira waaqaca naadira waxyaala caynkaasa in majliskii lagula fatimo taas baa la fiicnaystay wy inta kale waa macno kale marka wuxuu leya wastuxsina waxaa la fiicnayso culimada la iman jirtay alinshaadu inshaad shicir lagu inshaado fi lawaakiri majaalista dhammaadadeeda imlaha bacda alxikaayaati xikaayaad iyo sheekooyin iyo maca nawaadiri nawaadir maaha timiceed nawaadirtan waa jamcu naadiratan waa durfada mustaxsana ama xadiidka mustaxsanka iyo qisada aada naftu ay u jeclaysanayso la fiicnaysanayo cajigii iyo waxaa malalkii kaba suurinaysa umuuraha caynkaasa weeye taamaced in lagu khatimo majliskii taas bay waxa weeye culimadu ay jeclaysteenba wain yukarij hadduu usoo saaro oo u takhriijiyo liruwaati ruwaadii iyagu majaalis alimlaaq qabanaysay majaalis alimlaai majaalistii imlaha wixii dee laga sheegaye uu yeedhinayay mutqinun ruux isagu mutqin oo xaafidi fahuwa xasanun waa ku arrinkaasi waa fiican yaho waa wanaagsan yahayba obeydkana wuxuu ku sheegayaa raggan iyagu xufaadda ahaa ee axaadiista yeedhinayay ee aqoon saray lahaayeenoo xadiiskoodii iyagaa soo takhriijsanayey wixii cilal uu lahaa iyo duruq uu lahaa iyo shawaahid uu lahaa iyo umuuraha iyagaa soo dhamaysanayay oo markaasay wixii wada sheegayeen laakiin awqaadda qaarkeed waxaa dhacaysay ninkan xaafidkii isagoo aqoontii leh inuu ama duruustiisii kale iyo howlaha kale uu leeyahay uu mashquul ku yahay oonu waqti uba helin wixii uu soo diyaarinayey ama uu yeedhinayey inuu diyaarsadou soo takhriijsado suuradaas oo kale say dee yeeli jireen nin xaafida oo isagii dee kaba haleen rooni hadduu usoo dabdiyo usoo takhriijiyo dhib ma laha haddii ninku aanu aqoontaaba lahayn axaadiistii waa hayaa laakiin aqoontiisu ma gaadhsiisna inuu axaadiista dee fawaaida kala duwan ee laga doonaya inuu kaba sheego uu dee intuu diyaarsado xadiiskiisina si fiican uu usoo takhriijsado duruqdiisi iyo shawaahidiisii taa ma laha xaafid haba ahaado waxaan korka kaba haye laakiin macrifadii kale ayaa uanu gaadhsiisnayn heerkaa takhriijka marka nin dee macrifadii leh hadduu isaga axaadiistiisii uu riwaayadana u lahaa weeye maha wax kale waa taa uu riwaayada u lahaa uu soo takhriijiyo uu soo diyaariyo iyadana dee waa kaalmayn iyo taasoo waana wax dhacay oo hore u dhacay oo bal markaa wax dhib ma laha ayuu leeya way fiicanto masalada uu sheegaya beydkan ku sheegay waa intaasoo wain yukarij hadduu u takhriijiyo weeye waa xadiiskii may majaalis alimlaaba majaalisti imlaa takhriijka halkani waa axaadiistan duruqdoodii iyo shawaahid waxay lahayd iyo cilal hadday leedahay iyo fawaaida kaliya umuuraha oo dee la diyaariyo usoo takhriijiyo mutqinun liruwaati ruwaadii iyagu yeedhinaysay wax mutqinun ruux mutqina xaggan wasanka iyada mutqinu iyo xasanu ayaan odhanaynaa marka beytka lagu inshaadayo markan kale dee waxa weeyaan waa asmaa munsarifa mutqinun ku isagu mutqina oo xaafid oo dee itqaale fahuwa ficilka caynkaasi takhriijkaasi xasanun waa fiican yahay waa wanaagsay oo dee raggii horena sa khadiib sheekhadiisi rag kamid ahayana saas way samayn jireen walaysa bilimlaai xiina yakmulu ginan can ilcardi lizayqin yaxsulu wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo adaabtii muxadiska inoo dhamaynaya walaadee kolleyna imlihii baan ku jirno ilaa shalitaan wax ka soo arkaynayba walaysa ma ahaanin oo bilimlaai yeedhintan axaadiista la yeedhinayo kuma sugna ginanka xiina markuu yakmulu dhammaado oo iblihii dhammaaduu taam noqdo ginan kaafsoon uu ka kaafsoon yahay can alcardi muqaabalo iyo cardiga aynu hore usoo maray oo dib in loogu saxo wixii waxaan la qortay asalka u ahaayoo maanta xifdiga sheekhaba noqonaysa maxaa taas aanu ugaba maarima waa lizayqin yaxsulu waa liislaaxi zayqin waa zayq ama duqyan qalam ruuxa qalinkii ayaaba dee waxa weeyaan wuxuu islahaa qor hadda si islaamu qorbuu waxaan ahayn qoraya waxyaaluu ka boodaya umuuraa kaba dhacaya waxyaaluu ziyaadinaya haddaba zayq iyo inxiraaf iyo duqyaan yaxsulu xasilaya cinda alkitaaba taa islaaxinteed iyo hagaajinteed ayaan loogaba maarmahayn in cardi lala yimaado oo macnuhu waxa weeyaan ma ujeedadu ay tahay majliskii imraha sheekhu hadduu korka ka yeelinayey dadkan kale dalabadna way qorayeen oo iyagu way wax la qorayey haddaba markaa majlisku dhammaado ee ruuxan wax qoraya ee weliba la socda ruuxu yeedhinayay ka gaadhsiilay ka gaadhsiilay ka gaadhsiilay kollay zayq waa ka dhacayaa qalamkiisii zayqaasi wuxuu noqon karaa wuxuu ka boodo waa noqon karaa wuxuu ziyaaduu noqo ziyaadiyuu noqon karaa waxaanu sidiisii uba qorin buu noqon karaa umuurahaas kolleyba de haddii wax la qorayo yeedhintii oo imika aan idhaahaa casharkan aan yeedhinna bal maanta hadda yeedhin caadiya uunba aan faa'iido kala lahayna ruuxu dhawaaqa intuu maqle kaba qorayo qalada way imanayaan iyo khada'iyo iyo saqadyaa iman iyo ziyaado haddaba wuxuu leeyay majlisku markuu dhammaado si aynu horeba ugu soo marnay kitaabka marka sheekha laga maqlo in nuskadiisii asalka ahayd dib in loogu saxaa ay tahay oo iyadoon la sixin aan nuskadaa wax laga warin karay masaynu hore usoo marnay ayaa wixii majlis alimlaa lagu qoray ay tahay marka uu dhammaado dabadeed si loo saxo wixii qaladee dhacay in cardi ama muqaabalo lala yimaado cardiga halkana waa muqaabaladii aynu soo marnay walo dee maanta muqaabaladii kol hadduu sheekhuba korkiisa u kaba yeedhinayey nusko meesha taallay oo sheekha nuskadiisii aanay jirin haddii dee asal uu kasoo diyaariyey jirto asalkii waa lagu sixi haddii kalena xifdiga sheekhay noqon dee markaa isagii dib in haddana cardi dambe uu dhaco muqaabalo si wixii wax saxan oo dambisan uu noqdo qalad iyo khada isagoo le iyo ziyaadiya nuqsaan aan taa lagula kala tegin oo iyadoo sheekhiina hadhow lagaba warinayo bal markaa taas kama maarmayo majaalis alimlaa markuu dhammaado ama kama maarmayaan dee muqaabalo iyo cardi intaas walaysa ma ahaaninoo bilimlaayi waaye waa yeedhidii ama yeedhintii la yeedhinayay xiina yakmulu marka uu taam noqdo kuma sugno waa kinan kaaftoon uu ka kaaftoon yahay can ilcardi muqaabalo iyo bandhig khaasatan maxfuudkii sheekha loo bandhigo lizayqin liislaaxi zayqin waa leexasho iyo zayq iyo duqyaan hagaajintii oo yaxsulu xasilayo cinda alkitaaba marka la qorayo bal halkaasaan kaga baxaynaa umuurihii kollay sharaxuna aada buu muhim u yahay ay ninkaa wada eegan doona waana in dee kalaamka aynu soo marnay unbuabu si fiican usii yar bastinaya haamishkana waynu eegan doontaan sadarka haamishka ugu hooseeyana wuxuu yihi qaala nawiyu raximah llahu tacaala fi lirshaad irshaadkuna waa kitaab irshaad dulaab alxaqaa'iq la yidhaahayo maanta si fiicanna loo madbaceeyey dee beryahan baa ama muddo sanadaa waa madbacaysan yahay laba mujalad waayo waa muxaqaq oo si fiican baa loo taxqiijiyo nin baa risaalo ku qaatay ama shahaado oo si fiican u taxqiijiyey waxaana weeye waa kitaab musalax oo horeba aan usoo sheegnay oo uu sheekhu kitaabkan ibnu salaax uu kasoo gaabiyey waana ka ka horreeyey taqriibkan maanta mashhuurkee dadka caalamulislaami aada ugu mashhuurkaaba bayna ahlilcilm ee suyuudi tadriirkiisa ku sharxay waa kitaab kaba horreeyo oo isaga ka roon oo ayaa isagu horta kusoo gaabiyey muqadimada markii dambe uu taqriibka kasoo gaabiyey irshaad bal markaa cibaarada nooga jeedaana waxa weeye wa idaa qasa almuxadisu halkaa qasa idiin taalo wa idaa qasara weeyaan sida kitaabkaba kuba sugan ee qasa maaha hadduu gooyo maaha ee waa halkan uu imaka ina lahaa wain yukharij lilruwaati mutqinun taas buo wa idaa qasara almuxadisu muxadisku hadduu yahay dee waa ninkan axaadiista yeedhinaya nin dee adigu halkan uu ku dee gaalaanu gaadhsiisayn heerkii xifdi iyo dabdi u saamaxayay yeedhintaas fawaa'ida leh oo macnaa qasara fi takriiji weeyaan oo xaggii takriijka uu yahay mid ku hooseeyo ama kuwa gabood falay on halkaas aw ishtaqala ama se ehel waa u yahay takriijke ishtaqala can takriiji maa yarwihi wuxuu camal kale ayuu kaga shuqulonyahay sida durustiisii kale ama hawlihiisii kale inuu wixii soo saaro takriijkii fastacana bacd alxufaadi fakaraja lahu uusoo ta falaa baasaba beydkaan soo maree ujeedada waxay idin qasamahay waa qasara aadaab daalib alxadiidi ninkii xadiidka dalbayay adaabtiisii waayo adaabtii muxadiskaan soo aragnay bal ninkii daalibka ahaana marka waxyaale ay wadaagsanayaan waa jiraan oo dee qaybo aan sooba aragnay marka waa umuurihii isaga u gaarka ame maka halkan khaasatan marka uu ruuxu cilmiga dalbayo dee adaabtana wax dee kolley malaha ninkii cilmi dalbayayba khusaynaya waa ku jiraa waxyaale xadiiskii u si khaasna waa ku jiraayo inta badan cilmigan oo aan cilmi adduunya ahayna cilmi aakhiraah ayay walow de waxaana adabtay aadaab caama ay tahay oo ruux kastoo daalibu cilmiyaba inuu ku dhaqmo lagaba rabo ayay haddana usi khaas yeelaan bal ruuxiisi ay u baraarujiyaan cilmigan uu baranayo ahamiyad iyo qiimaha uu leeyahay cilmi adduunye inaanu ahayn cilmi aakhira iyo u baahan aadaabtan inuu ku dhaqmo si uu hadhow ugu intifaaco marka wuxu uhi wa akhlis khaalis yeel ruuxa daalibka o aniyata niyada saafiyeel fii dalabika dalabkaaga oo cilmigan aada dalbayso xadiiska aada dalbayso qarad kale oo qarad adigu aan ahayn dee kaa diineed aan ahayn aan ahayn adigu bal aada baratid sunihii rasuulka jahliga aad kaga baxdid dadkaa ku intifaacin ilaahay ugu dhawaatid aan umuurahaas oo dhami waa caadi ee laakiin ah magac ku doon iyo adduunyo ku doon iyo aad ku sheekowdiyo waxyaalo bal waxaas oo dhan niyadaada ka saafiyeel fii dalabika dalabada dalabkaaga niyada khaalisiya bal axaadiistii halkaas kuma soo aroortayna iyo aqwaasha ahlucilmigana xaggoose idinkuba sugan tahay wajudda dadaal oo dee intii karaankaaga ahayd adigu la taalayo dadaal judda iyo jidda labadaba waa caadi un oo labadaba way ku xarakeeyaan imanka halkan wabda horta markaa dadaal weeyaan oo ina dee yaanay kaa dhicin wahsi iyo waktigaagooda markaa waxaan macno lahayn ku dayacda iyo ee dadaal badan la kaalayo waayo waxay yidhaaheen baman jadda wajad wabda bilow marka la eega xaggii dalabka iyo cilmiga akrisigiisii axaadiisa dalabkeed dee cilmigii kalena waa taas oo kale bicawaali misrika bmanha bicawaali shuyuukhi misrika wey beledkaagan aada degan tahay shakhsiyada degan ee beledkaaga cawaalidooda iyo axaadiistooda caaliga ah taas iyaa kuba bilow iyo wamaa yuhima waxaa sii muhimka ee dee isagu ah ka muhimka ee kuhami gelinaya taas ku horraysin oo waxa weeye bal intaana debad u bixin aanad rixlayn horta beledkaagan aada joogto shaksiyada degan ee iyaga cilmigoodii iyaga qaado weeye oo axaadiis hadday tahayna bal horta dee kuwa caaliga ee sanadkoodu caaliga iyo agtooda kuba sugan ama waxyaalaha kale muhimkii agtooda ku sugan horta kuwaa dabdi kuwa isticaab kuba sameeyo adigu dabdiyo weli kuwa caynkaasa oo kuwa akriso wabda bicawaali misrika bicawaali shuyuukhi misrika iyo wamaa yuhimu waxa isagu muhimka oo waxaabay dee hadal buu sharaxaanu kuba suganyay abi cubayda ay kaba soo naqliyaan man shaqala nafsahu bigayri lmuhimi adara bilmuhim waa hadal aada u qayima ninka naftiisa ku shuqliya waxaan qiimo lahayn waxaan muhim ahayn hadhow waxay taasi dhibaysaa oo isaga dee ka luminaysaa wixii muhimka ahay oo haddaad maanta o dhan ku shuqloontahay waxaan qiimo sidaasa lahayn oo nafci weyn oo sidaasa ku lahayn maxay ku dhaafinaysaa wixii faa'iidada ku lahayd waktigaa ku qabsan lahayd wixii nafciga ku lahayd waktigaa kasban lahayd ayay ku dhaafinaysaa ee haddaba waxa muhimka ah iyo kuwa cawaalidooda horta kuba bilow weeye uma bacdiyeedna shudda adkaysto raxla koorihii oo macnaa dee safarkii iyo dee wixii aada markaas ama wasiilaad ku safraysa ha noqotatay kuma safriyeen ama wasiilo kale taas adkaysto oo u xidhxidho safar weeyaanoo u bax ligayri ligayri misrika magaaladaada meel aan ahayn oo macnaa waxa weeye iyadoo beledkaagii aada cilmi kaba helaysa horta dee laba arrimood bay idhaahaan waxa weeye waxa loo safraye loo rexlaynaya waa laba arrimood midi waa asaaniidii caaliga ahayd ee sarraysay dee si uu ruuxu waktiyadoodii u gaadho taasoo oo kolbaa beledkiisii dee beledadaa kale ka duwan ay ragga joogeen muslimiinta sanadkooda ee da-da weyn le sanadkoodu caaliga yahay aanu beledkiisa kala helayn si uu taa uba haleelo hadduu beledkiisii wax ka helayana kolle rag kalaa jiro dee iyagana sanadkoodu caaliya arrinta kalena de waa dadkii culimada ahaa iyo xufaadda ahaa la kulankood iyo kafaa-idaysigood iyo mudaakaradood hadduu labadii arrimoba beledkiisii ka helayo oo beledadii kalena aanay jirin dee safarka uu baxa horta cano iyo tacabun buu noqonayaaba oo wax tacaba un weyo kol hadduu labadiiba beledkoodii kaba helayo wuxuu laakiin marka ay dee halkana ay jiraan xaggaasna ay jiraan siduu labadii faa'iido u kulansado horta beledkiisa ha ku horeeyo wixii beledkiisa jiray ha kasbado oo ha faa'iidaysto dabadeed markuu taa faa'iidaysto siduu labadii cilmi isugu geysto haddana ha u baxo oo beledadii kale dee iyadana ha u safro isagoo dee waxaa iyagana ilaalinaya wuxuu u qastaya ay noqoto waxaa cawaalidoodii iyo meelo kale aanu kala helayn iyo wixii muhimka ahaa liayrihi walaa tasaahal ha fudaydso macnaa laa tatasaahal weeye ayadii baa xadfana xamlan ay fi lxamli weeye xagga xambaarka iyo taxamulka ina tasaahul yaanu kaa dhicin oo yaanu kugu xambaarin kana ka qaado kana ka qaado kana ka qaado waxyaale aan dee mudanba in loo rixleeyo waxyaalo aan mudan waqti in lagu bixiyo waxyaalo aan hagaagda inaad markaa xagga adiga xamligii iyo welintii tasaahul kaa dhaco oo taasna ba la iskaba ilaali walaa tasaahal xamla wacmal camal falow bima tasmacu waxaad maqlayso horta bal sharaxay kolley intan aada baynu u eegan doontaan labada bayde iyagaan dib ugu yar laamiye ujeedadu waxa weeyaan dee waa ruuxii daalibka ahaa waata ugu ahamsanay inuu niyadiisii khaalis yeelo oo cilmigan wuxuu baranaya ama xadiis ha noqoto qur-aan ha noqoto fiqi haba noqoto bal culumta e ah sida xadiiska man tacalama cilma mima yubtaga bihi wajula ninkii wixii cilmi loo baran jiray adduunye aad ku gaadhi farsamo iyo waxaas dee marka horeba taasaa loo baranaya culumtii ahayd wax ilaahay loogu dhawaado wax ilaahay wejigiisa laguba dalbo inuu niyadiisii saafi yeelo nu carad adduunye iyo qarad adduunyo taa uba baran taasi iyadu waa shay waana cilmiga waxaa keenaysa in laguba intifaaco ninkii qarad kale u baranayay qaaliban kuma intifaaco cilmigiisna mid lagu intifaaco ma noqdo isna kuma intifaaco kale hadduu waxa uba baranayay marka ikhlaas jiro ayaa cilmiga xataa ragga musanifiinta ah ragga kutubtoodii lagu intifaacayay waxa weeyaan waa dadka inta badan niyadoodu ay fiicnayd ee khaaliska ahayd cilmiga lagu intifaacana waa cilmigaasun niyadaada khaalis yaal si adiguba intifaacda adigu adduunyadaada iyo aakhiradaadaba waaqlis niyata fi darabika wajudda dadaalna waayo dadaallaan waxa kuma yimaado laa yustadacu lcilmu biraaxati ljismi ba saxaabi mee taabicigii yihi yaxya ibn abi kasiir jismi raaxadii inna cilmi laguma barto dadaal la-aanna wax lama gaadho ee dadaal oo aada iyo aada ugu dadaal cilmiga barashadiisii bal taasi waa midoo wajadaado waxay dhahan man jada wajada wabda bilowna xagga bal kayfiyadii dalabka iyo bicawaali misrika bicawaali shuyuukhi misrika magaaladeedan aad joogto macnaa cawaalidoodi iyo kuwooda sanadkoodu caaliyay ama dabdi fiican iyo faham fiican bale iyo axaadiistoodii caaligahay taa ku horeysay xagga dalabka waayo dee say u kala ahamsan yihin ba waxa weeye iyo waxyaalaha sheekhan markaad utagtaan dadka kale agtooda aadad kaba helayn ayaa lagaba qaataa wax dee sheekhan aad ka heli kan aad ka heli kan aad ka heli bal markaa waxaa ka horeynaya waxaa dee kolba sheekhan uu laba gooni noqday isaga un mooye dadka kale agtiisa aanad dhibiraan ugaba helahayn oo kale waata lagu bilaabee lagu horreysiiyo haddaba waa wixii muhimka aha weye si aan wixii aan muhimka ahayn aanu kuu shuqlin oona waktigaaga badankiisa intuu qaato hadhow aanad waktiba u waayin wixii dee muhimka aanad waktiba u waayin wabda bicawaali masrika iyo wamaa yuhimu wabima yuhimu bih xataa cawaalihi misrikana waxaad ku bilowdaa wixii muhimka ahaa ee aada iyo aada u muhimka u ahaa taas kusii horreysay oo ku bilow uma bacdeed markaad beledkaaga cilmigiisii ka qaadato kasbato adigoo cilmi beledkaagi ka helayo cilmiga naftiisuna inaad u baxda de haddaan wax kaloo kuu kalifay jirin waaba iska waqti lumin iyo tacab ziyaado ahay uma shida raxla raxligaagii adkee alaabtaadii xidhxidho u safar weeyo rexle ligayri ligayri masrika walaa tasahal laakin yaanay taas sharah iyo nahamo iyo urursan iyo sheekhe badsasho aanay kugu xambaarin inay tasaahul xaggii xamliga iyo akhliga aada la timaadid waxyaalihii tasaahulku ahaana hore wataynu la soo marnay qaybo kaba mida walaa tasaahal ay laa tatasahal xamlan ay fi lxamli ama xag xamli ina tasaahul yaanu kaaba dhicin sharaxana eegta kolley waana waxyaalo aada u muhiima ayaa kuba sugan wacmal camal fal buu yihi bima tasmacu waxaad maqlaysa fi lfadaaili fadaaisha iyado wuxuu hadduu waajib keenayo dee amar yahay waajibah lagugu cudurdaari maayo weliba daalib cilmi baa tahay ka ugu horeeya ku camal fale fuliyo taas noqo taasi waa waajibkii laakiin markay noqoto waxyaalahan fadaail alacmaal sida dee waxyaalahan ama adkaartan iyo acmaasha kale saalixaadka ah ee fadliga iyo sawaab kale laakiin ruuxa aan waajib kuba ahayn waxyaalaha caynkaasad maqlaysana bal xadiidka barakadiisii baa taa kuba sugan faa'iidadiisii baa ku sugan bal xifdigiisii baa kuba sugano shay aad ku camal falayso ood ku dhaqantay iyo mid aanad kuba camal falin dee kan waad xifdi waa dabdid ma iloobaysid laakiin kan waad iskaba iloobaysaa ee wacmal ku camal fal bimaa tasmacu waxaad maqlaysa ee fi lfadaa'ili si aad ehelkiisa uga mid noqoto dadkaas qayb dee ajrigaa iyo sawaabkaasna ugaba qayb geshid fi lfadaa'ili taas ku camal fal waa sheekha sheekay aada wax ka aqrisanaysay fajirhu waa waalidkaa oo kale bal dee waaba awqaada qaarkeed waaba kaaga sii nafci badayihin jawaanibta aakhira iyo ilaah kula xidhiidhinaysa ee weyne oo xurmeeyo dee sababtii looguma intifaacay cilmiga intifaaciisii iyo ka faa'iidaysigiisii iyo barakadiisii baaba taa kuma jirta xurme oo weyneyba walaa tasaaqal ay laa tatasaaqal ha cuslaan oo ha cuslin calayhi saga korkii tadwiilan dheerayn aada ku dheerayso daraaddeed oo ujeedadu dee waktigoodii waxaa dhici karta kolba daalib inuu imanayay oo ninkani uu kuba dul aqriayo innaga sheekhi baaba aqriayo markuu doono joojinaya waxay kaba iman karta laakin janib su-aala aad weydiinaysa iyo waxyaalahaasna dee waktigeedna way iman kartaa iyaga toodiina waa lagu dul aqriyayeyba in badan baaba lagu dul aqriyayey dad badan baaba ahaayo dee nawbada iskaba socda waxaa dhici karta kana inuu leeyo kana inuu leeyo dee duruus badanna la iskaba daba dhegaysanayay walow dee qiraaa isaga badnayd iyo xag iyo xamdiga isaga badnayd marka dheeraynta la dheereeyo khaasatan nin da-aba oo aada u weynaaday oo sanadkiisii loogaba soo qasayo oon dheerayn badan karahayn oo aad kuba dheerayso oo kale iyo oo hadhow taasi qalaq iyo dajar iyo daal uu daalo iyo cajzi iyo wixii inuu kaba dee ka xiisa dhaco ama dee wixii u xiisaysnaaba meesha ay kaba baxdo ayaaba imanaa kol kol baa dee ragga qaarkood hadallada ay kuba hadleen iyo barhkood intay ardayda kuba xanaaqaan dalabada ay dhaarin jireenaayeen bil xadiidba usoo bixinba oona cidma wuxu sheegin oo dee rag badan bay kaba dhacday axmash iyo rag lahoo diidi jira xataa way ka wada dhacday raggaas markay dalabadii inta badan adagtooda ay adkaatay dheerayntoodii waktina ay siin waayeen saddexa ay albaabadii kuba garaacaan oo waktina ay siinba waayeen bay ragga qaarkood akhlaaq xumo ay kuba timi haddaba ha cuslayn oo dheerayn aad ku dheeraynaysa wixii aad ku dul aqriyaysa iyo masaa'iladii iyo taasoo kale waayo waxay idhaahaan ba dajar yuqayiru lafahmo dajarka caynkaasi may akhlaaqdii buu bedelaa fahamkiina waa xumeeya akhlaaqdii ruuxana uu dooriyaa uu bedelaaba baxaysu meelo yaa dajaru sheekuu dhifaya oo wixii uu diidayo kaba xanaaqayo ka caajisayo karhayo taas ay gaadhaysa wey oo arrintaa yaan iskaba ilaaliya waayo hadiyo goor nafciguna taa waa yaraanaya walaa yakun yaanu noqon yamnacuka midkuu diidayo macnaa laa yakun waxawey yaanu walaa takun may ha noqonin macnaha mutakabiran wamasaxiyan ma dheh nin isla weyn oo kaloo le ma imankaad majlis ka fadhiisan ma imankaad fulaan kaba qaadan kaa mutakabirka iyo ku isagu xishoonaya baxaysu meelo yamnacuka uu kuu diidayo atakaburu takabur aw ilxayaa aw ilxayaa-u amase xishood uu kuu diidayo can dalabin dalabkii cilmigaa dalbi lahayd muxuu yihi hadalkii bukhaari inooguba sugnaa mujaahid lahaa laa yatacalamu cilma mustaxyin walaa mustakbir nin xishooda kaasi cilmi barto adhow su-aashii kaba xishoonaya iyo nin isagu mutakabiroo y bal waxa weeyaan isla weyno ama le makanaada wax ka qaadan ma dadkaanaad la fadhiisan waxyaalo caynkaasa isagu leh labadaa midna cilmimaba barto ee haddaba yaanu dalabkii cilmigaa dalbi lahayd kaa hor joogsan xishood yaanu kaa hor joogsan takaburna yaanu kaa hor joogsan ee bal markaas cilmigii ku dadaal oo barashadiisiiy wajtanib wacmal camal fal bimaa tasmacu waxaad ku waxaad maqlayso ee fi lfadaa'ili axaadiisa targiibka iyo tarhiibka iyo fadaa'il alacmaal ku camal fal iska daa kuwa waajibkiiya waxyaalaha kuwa dee ina laguguma cudurdaarayeen wa sheekha sheekhi bajirhu weyneeyo xurme walaa tasaaqal ay laa tatasaaqal macnaha cuslaanu calayhi isaga korkii tadwiilan xag dheerayn aada ku dheerayso